wanaagsan subax wanaagsan intee sariirta xanuunla saran allah ka saare subax wanaagsan intee sariirta xanuunla saran allah ka saare subax wanaagsan subax wanaagsan intii saakaa samaa ku toosto dantooda soofi allah u siyaadjia subax wanaagsan intii saakaa samaa ku toosto dantooda soofi allah u siyaadjia subax wanaagsan Hey, subax wanaagsan subax wanaagsan intee sariirta xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan intee sariirta xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan subax wanaagsan intii saakaa samaa ku toosto dantooda soofi allah u siyaadji
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka bareedihii beerlula waxaa barnaamijka subaxnimadan idinla socodsiinaya anigoo cabduqaadir cumar ibraahim nadaara waxaa farsameynaya axmed yuusuf cabdulaahi dhegeystayaal waxaad naga soo wici kartaan ibar lix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan dhegeystayaal waxaad naga soo wici kartaan eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan dhegeystaha qadka ku jira ayaan jaanis ka siinayaa si uu barnaamijka uga qeyb qaato helo asalaamu calaykum qadka taleefonka ayaa dhegeystahaasi ka go-ay dhegeystaha xiga haddii aan jaanis ka siiyo helo asalaamu calaykum dhegeystahaasina qadka taleefonka ayaa ka go-ay dhegeystayaal waxaad naga soo wici kartaan eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan adigoo markaasi inooga warbixi kara sida lagu waabiristay goobaha aad ku sugan tihiin dhegeystaha khadka ku jira ayaan jaanis ka siinayaa helo asalaamu calaykum helo asalaamu calaykum dhegeyste magaca iyo halkaan naga soo waceyso magacaagana nuur sidee baa saaka lagu waabiriisay halkaad ku sugan tahay nuur oo nuur hawaad nagala soo xiriiray waan kaga mahad celinayaa sida uu cani uu barnaamijka kaga qeyb qaatay iyo fursadda qaaliga ah ee uu noo huray dhegeystaha xiga ayaan jaaniska siinayaa si uu barnaamijka uga qeyb qaato helo asalaamu calaykum dhegeyste helo asalaamu calaykum magaca iyo halkaan naga soo waceyso
magaciga maxamed cabdiqaadir xuseen oo jooga xaafadda buundaweyn maxamed sidee baa lagu waabiriisa halkaad ku sugan tahay
aada iyo aad barwaaqada waa loogada toosa barnaamijkii wacas
aada baad umahadsan tahay maxamed oo buundaweyn nagala soo xiriiray waan kaga mahad celinayaa sida uu cani uu barnaamijka kaga qayb qaatay dhegeystaha xiga ayaan jaaniska siinayaa si uu barnaamijka uga qayb qaato helo asalaamu calaykum dhegeyste dhegeystahaasina qadka taleefonka ayaa ka go-ay dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan idiin leeyahay subax wanaagsan barnaamijka baridii beerlula ayaad dhegeysanaysaan waxaadna naga maqlaysaan muujada sideed sideed dhibic sideed magaartis guud ahaanba caalamka waxaad barnaamijka ka dhegeysanaysaan baraha internetka aanu ku leenahay sida facebook iyo youtube dhegeystaha qadka ku jiro ayaan jaaniska siinayaa helo asalaamu calaykum qaadka taleefonka ayaa dhegeystahaasi ka go-ay dhegeystaha kale haddii aan fursadiisa siiyo helo asalaamu calaykum dhegeystahaasina qadka taleefonka ayaa ka go-ay dhegeystayaasha fariimahan soo gaarsiinaya dhegeystahan wuxuu leeyahay asalaamu calaykum magaceegu waa sabriin waxaan joogaa xaafadda kooshin runtii si fiican ayaa saaka uga bariisanay wax dhib ahoo taagan ma lahan waxaan dhegta ku haynaa idaacadda beerlula aada baad u mahadsan tahay sabriin waan kaga mahad celinayaa fursadda qaaliga ah ee aada barnaamijka uga qeyb qaadatay dhegeystaha xiga ayaan jaaniska siinayaa helo asalaamu calaykum meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaal waxaan idiin leeyahay subax wanaagsan meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaal waxaa idiin leeyahay subax wanaagsan barnaamijka bareedii beerlula ayaad maqlaysaan waxaana naga dhegeysanaysaan muujada sideed sideed dhibic sideed magaartiisa guud ahaanba caalamka waxaad naga maqlaysaan baraha internetka aanu ku leenahay sida facebook iyo youtube dhegeystaha qadka ku jiro ayaan jaaniska siinayaa si uu barnaamijka uga qeyb qaato helo asalaamu calaykum dhegeyste qadka taleefonka ayaa dhegeystahaasi ka go-ay dhegeystayaasha fariimahan soo gaarsiinaya dhegeystahan wuxuu yidhi asalaamu calaykum magaceygu waa salbaan waxaan joogaa xaafadda kooshin waxbarashadii isu socodka gaadiidkii dadweynaha saaka waa caadi buu leeyahay aada baad u mahadsan tahay sida wacaneed barnaamijka kaga qeyb qaadata aad baad wacalaykum asalaam magacay halkaa naga soo waceyso sacdiya seebaa saaka lagu waabariisa halkaad joogto xaafada walbaa dhawaaq dhibaato ma jira afar labaatan kilo soo dhaaf weelka qaar gooba garaafsiga waxbarashada dhammaan waa looga dareen xaalaadka ka taaba idaacadda beerladha waa jira joog ramadaan kariinaya aada baad u mahadsan tahay sida wacanad barnaamijka kaga qeyb qaadatay waan kaaga mahad celinayaa dhegeystaha kale qadka ku jira ayaan jaanis ka siinayaa si uu barnaamijka uga qeyb qaato helo asalaamu calaykum dhegeystahaasi qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filayaa haddii ay u suura gasho barnaamijka inuu nagala qeyb qaadan doono wakhtiga ka haray dhegeystaha kale qadka ku jira haddii aan jaanis ka siisiyo helo asalaamu calaykum meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaal waxaan idiin leeyahay subax wanaagsan barnaamijka briidi iyo beerlula ayaad degeysanaysaan waxaadna naga maqlaysaan mawjada sideed sideed dhibic sideed magaartisa guud ahaanba caalamkana waxaad nagala socotaan baraha internetka aanu ku leenahay sida facebook iyo youtube dhegeystaha qadka ku jira haddii aan fursadiisa siiyo helo asalaamu calaykum dhegeystahaasina qadka telefoonka ayaa ka go-aya barnaamijka baridihii beerlula dhegeystayaasha waxay naga soo wici karaan eber lix hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan dhegeystayaasha fariimaha na soo gaarsiinaya dhegeystahan waxauu yidhi assalaamu calaykum magacaygu waa fatxi waxaan joogaa xilaac dhammaan inta aan ka warqabo saaka waa nabad halka aan joogo bay leedahay aada baad u mahadsan tahay fatxi sida uu canid barnaamijka kaga qeyb qaadatay waan kaaga mahad celinayay fursada qaaliga ah ee aada noo soo hurtay dhegeystayaasha kalena oo filayaa inay barnaamijka nagala qeyb qaadan doonaan oo ay naga soo cibi karaan eber lix hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan dhegeystaha khadka ku jira ayaan jaanis ka siinayaa helo asalaamu calaykum dhegeystahaasina khadka teleefonka ayaa ka go-ay dhegeystayaala waxaad naga soo wici kartaan eber lix hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan dhegeystaha khadka ku jira helo asalaamu calaykum meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaal waxaan idiin leeyahay subax wanaagsan dhegeystaha khadka ku jira ayaan jaanis ka siinayaa si uu barnaamijka uga qeyb qaato helo asalaamu calaykum magacay halkan naga soo wacayso dhegeysta saakaay sidee baa lagu waaberiisay halka aad ku sugan tahay aada baad u mahadsan tahay sida waxaanad barnaamijka kaga qeyb qaadatay waan kaaga mahad celinayaa fursada qaaliga ah ee aada noo soo hortay dhegeystaha kale qadka ku jira ayaan jaanis ka siinayaa helo asalaamu calaykum qadka teleefonka ayaa dhegeystahaasi ka go-ay dhegeystaha kale haddii aan jaaniskiisa siiyo helo asalaamu calaykum si lamid a dhegeystahaasina qadka teleefonka ayaa ka go-ay dhegeystayaasha fariimahan soo gaarsiinaya dhegeystahan wuxuu yihi asalaamu calaykum magacaygu waa maxamed waxaan joogaa xaafadda bundaweyn inta aan ka warqabo saakay waa okay buu leeyahay waxaana weliba ku suganahay sbartibo aada baad u mahadsan tahay sida uu canayd barnaamijka kaga qeyb qaadatay dhegeystaha kale qadka ku jira helo asalaamu calaykum dhegeystahaasina qadka teleefonka ayaa ka go-ay meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaal waxaan idiin leeyahay subax wanaagsan barnaamijka baridii beerlula ayaad maqlaysaan dhegeystayaasha fariimahan soo gaarsiinaya dhegeystahan wuxuu yidhi assalaamu calaykum magacaygu waa yacquub waxaan ku suganahay gooshin waxbarasho ganacsi intaba waa loo dareeray dhegeystaha aada buu u mahadsan yahay sida wacan uu barnaamijka kaga qeyb qaatay waan kaga mahad celinaya ay fursada qaaliga ah ee uu noo soo huray dhegeystaha qadka ku jira helo asalaamu calaykum qadka teleefonka ayaa dhegeystahaasi ka go-ay dhegeystaha kale fariintan soo gaarsiiya wuxuu yihi asalaamu calaykum magacaygu waa nasteexa waxaan joogaa nuur xawaada waxaan dhegta ku heyaa bay leedahay idaacadda beerlula haddii aan idiga warbixiyo sida saaka aan u waabariisanay waxbarasho ganacsi isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha dhammaan waa loo dareeray dhegeystahaasi aada bay u mahadsan tahay waan kaga mahad celinayaa fursada qaaliga ah ee aynoo soo hurtay dhegeystaha kale isagana fariintan soo gaarsiy wuxuu yihi asalaamu calaykum magaceygu waa maxamed waxaan joogaa ceel jaalle dhammaan ganacsigii dhaqdhaqaaqa waa okay buu leeyahay aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal markan waxaa kusoo dhawaataan fariin wacyigelin ah
kusoo dhowaada qaybta labaad ee fariimaha ku saabsan halista ay keenaan waxyaabaha qarxa ee haraadiga dagaalku qaybtan waxaad ku baran doontaan qeexitaanada muhiimka ah kuwaas oo kaa caawin doona inaad fahamto noocyada kala duwan ee halista waxyaabaha qarxa khatarta ay keenaan iyo sida looga fogaado
waa maxay walxaha qarxa ee haraadiga dagaaladu tani waa aalad qaraxda oo la isticmaalay ama diyaar u ah in la isticmaalo waxaa laga yaabaa in la ganay ama la tuuray laakiin aysan weli qarxin waxaa laga yaabaa inaysan u qarxin ku talagal ahaan cillad ama sabab kale waa maxay miino dhuleedku tani waa aalad qaraxda oo loo qaabeeyey in lagu aaso dhulka hoostiisa dushiisa ama meel ku dhow ama sagxad kasta oo ku habboon waxaa loo naqshadeeyey in lagu qarxiyo ku-duljoogsi u dhowaansho taabasho qof gaari ama xitaa xayawaan maxay haraadiga waxyaabaha qarxa ee dagaaladu iyo miinooyinku sameeyaan dhimasho dhaawac shil xanibaad xayiraadda gaaritaanka khayraadka dhulka ama kaabayaasha dhaqaalaha halkee sida caadiga ah haraadiga dagaalada iyo miinooyinka laga helaa dhismayaasha burbursan goobaha hore ee militariga saldhigyada ay militarigu ka guureen dhismayaasha laga guuray raadadka iyo waddooyinka aagaga dagaalada waddooyinka loo maro aagaga istiraatiijiga ah gawaarida burbursan boholaha uu cawsku ka baxay goobaha istiraatiijiga ah sida buundooyinka biyo-xireennada garoommada saldhigyada militariga iyo wixii la mid ah sidee uga nabadgelaysaa marka aad ku timaaddo haraadiga dagaalada iyo miinooyinka ha u dhowaan ha taaban ha ururin ha kaydin ha faragashan ha garaacin ha taabsiin dab ama kulayl ha jiidin ka fogow shay kasta oo aad ka shakiso noloshu waa qaali ka fogow goobaha laga shakiyo ka fogow goobaha halista ah soo wargeli odayaasha bulshada
weli waxaan ku guda jirnaa qeexidda halista kala duwan ee qaraxyada waxaan hore uga soo hadalnay haraadiga waxyaabaha qarxa iyo miinooyinka dhulka waxaanse hadda qeexi doonaa aaladda qaraxda ee macmalka ah waa maxay aaladda qaraxda ee macmalka ahi waa aalad loo sameeyey in lagu aruuriyo dhowr waxyaabood oo ciiriin ah iyo waxyaabo kale oo la heli karo taas oo laga samayn karo waxyaabo maalin walba la isticmaalo oo ay ku jiraan kiimikooyinka wax dumiya ama guba waxaana loogu tala galay in wax lagu dilo lagu dhaawaco lagu carqaladeeyo ama lagu waxyeeleeyo bartilmaameedka lala damacsan yahay sida badan waa la qariyaa si loogu kadiyo bartilmaameedka sidaas darteed waxaa laga yaabaa inaan la dhigin meel muuqata maxay sameeyaan waxyaabaha qarxa ee macmalka ahi dil dhaawac burbur shil saamayn siyaasadeed dhaqaale iyo kuwo bulsho halkee sida badan waxyaabaha qarxa ee macmalka ah laga helaa ama la dhigaa dhismayaasha burbursan kolonyada militariga gudaha ama hoosta gawaarida shandadaha ama boorsooyinka aan lala joogin meelaha u dhow saldhigyada booliska iyo baraha baarista meelaha u dhow dhismayaasha militariga suuqyada iyo meheradaha gudaha ama dhinacyada waddooyinka iyo isgoysyada dusha iyo sagxadaha kore sagxadaha iyo dhirta la aasay daboolan ama qarsoon buundooyinka dulmara webiyada ama bulaacadaha sideed uga badbaadi kartaa walxaha qarxa ee macmalka ah ha u dhowaan waqtina ha ku qaadan goobaha soo socda walxaha dayacan goobaha baaritaanada saldhigyada militariga ee laga guuray kolonyada militariga dhismayaasha burbursan kulamada heerka sare ah suuqyada iyo goobaha dadka badan wargeli odayaasha bulshada
intaasaan ku dhaafno fariintaasi waxyigelinta dhegeystayaal waxaad nagala socotaan radio berlula mawjada sideed sideed dibic sideed magaartaysi guud ahaanba caalamkana waxaad naga maqlaysaan baraha internetka aanu ku leenahay sida facebook iyo youtuba dhegeystaha qadka ku jira helo asalaamu calaykum qadka teleefonka ayaa dhegeystahaasi ka go-ay dhegeystayaasha fariimahan soo gaarsiinaya dhegeystahan wuxuu yihi asalaamu calaykum magaciigu waa weli waxaan joogaa buu leeyahay xaafadda howlwadaaga waxbarashadii ganacsigii socod gaadiidkii dadweynaha dhammaan waa loo dareeray aada baad u mahadsan tahay sida wacan eed barnaamijka kaga qeyb qaadatay dhegeystaha qadka ku jira helo asalaamu calaykum magacay halkaan naga soo wacayso saakaas sidee baa loogu waabariyeysa halka aad ku sugan tahay aada baad u mahadsan tahay sida wacan barnaamijka kaga qeyb qaadatay waan kaaga mahad celinayay fursada qaaliga ah ee aada noo soo hortay dhegeystaha kale qadka ku jira haddii aan jaaniskiisa siiyo helo asalaamu calaykum helo asalaamu calaykum magaca iyo halkaan naga soo wacaysa dhegeyste sidee baa saaka lagu waabariyeysa halka aad ku sugan tahay aada baad u mahadsantahay sida wacan ee aada barnaamijka kaga qeyb qaadatay waan kaaga mahad celinayaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira helo asalaamu calaykum wacalaykum assalaam magacay halkaan naga soo wacayso
magacaygu waa kaamilo tuulo jiiraan sidee baa saaka loogu waabariyeysa halka aad ku sugan tahay
ficana wanaagsan lagu wabaristay gugi ganacsiga gugi waxbarashada gugi caafimaadka maada loo wada dareere hadaanta ka taagana waa baytula jirashadooda
aada baad u mahadsantahay sida wacan ee aada barnaamijka kaga qeyb qaadatay waan kaaga mahad celinayay fursada qaaliga ah ee aada noo soo hortay dhegeystaha kale qadka ku jira helo asalaamu calaykum qadka taleefonka ayaa dhegeystahaasi ka go-ay guud ahaana intaasi dhegeystayaal waxaa iga eeg barnaamijka abridii beerlulatan intaan kaga kulmeyno barnaamijkan barnaamijda mida waxaan idiin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo